بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن حسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام النذر وحو فصل يهي نذرك يا أحكام تيسي فصل كان وحو قهد الشيخ رحمه الله تعالى nadarka siiqooyinka uu ku ansaxo iyo axkaamta uu iska leeyahay waannadru nadarku yalzamu huwa nadarku wuu laasimaa fi lmujaazaati abaalmarinta dhexdeeda ayuu ku laasimaa calaa mubaaxin calaa tacliiqi xusuuli mubaaxin shay la banneeyey xasilidiisii xasilidaasna lagu xiray nadarka oo wax mubaaxa inuu ilaahay uu ku siiyo ayaad ku xirtay wa daacatin daacadiina nadarka lagu nadray wuu ku laasimaa nadarku isaguna wadaalikaasi ka qowlihi qowli naadiri waa shaksigii wax nadrayey qowlkiisii uu yiri oo kale in shafa allaahu mariidii qofka aniga iga xanuunsanaya haddii ilaahay ii caafiyo falilaahi ilaahay calaya dushayda wuxuu ku leeyahay an usalliya inaan salaad dukado ow amase asuuma ama inaan soomo ow amase atasadaqa inaan sadaqaysto sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah اllahu tacaala wanadru nadarku yalzamu wuu laasimaa bimacnaa wuu laasimaa waxaa lala jeedaa wuu ansaxaa wayajib اlwafaau bihi waa ansaxaa yasixu wayajib اlwafaau bihi waana ansaxayaa in la oofiyana waajibu fi lmujaazaati abaalmarintii dhexdeeda ayuu ku laasimi abaalmarin maxaa lagala jeedaa yacni markii wixii aad ku nadartay aada hesho adigana abaalkaagu muxuu noqon wixii aad ku nadartay inaad adiguna aada bixiso ama aada samayso wey abaalmarin waa sidaa yacni calaa mubaaxin calaa tacliiqi xusuuli mubaaxin shay mubaaxa xasilidiisiina lagu nadray wax mubaaxa oo hadda daaco iyo cibaado gooniyana aan ahayn haddii waxaa mubaaxa aada hesho inaad salaad tukanayso ama aada soomayso ama aada sadaqaysanayso ayaad ku nadartay mubaaxaas haddii ilaahay kuu suurtogeliyo wa daacatin daacadiina nadarku uu ku laasima ama shay daaco ah haddii ilaahay uu ku waafajiyo oo daaco ilaahay uu kuu suurto geliyo inaad intaasoo sadaqaa la baxayso ayaad ku nadartay labadaas mas'alaba nadarku waa ku waajibaa oo in la oofiyo waajibo waana ku ansaxay sheekhu marka muxuu mihaaliyey calaa mubaaxin bisuu mihaali mas'aladii mubaax in ilaahay uu kuu xasiliyo oo waxaa mubaaxa ilaahay uu kuu suurtogeliyo qofkii ku nadray mas'aladaas bisuu mihaaliyo sheekhu wuxuu yidhi wadaalika ka qowlihi qowli nnaadiri qofkii wax ku nadray qowlkiisii oo kale weeye uu yidhi in shafa allaahu mariidii qofka aniga iga xanuunsanaya haddii ilaahay ii caafiyo marka waxa aada doonaysa maxay tahay xusuuli amrinta waa xaggee arrinka aada rabto in ilaahay uu kuu xasiliyo oo mubaaxa muxuu yahay wa huwa shifaa اlmariid waa qofkii kaa xanuunsanaya in ilaahay kuu caafiyo maxaa yeele caafimaadku daaco gooniya cibaado gooniya ma aha waa wax mubaaxa waxaas mubaaxa ahe caafimaadka ahee qofkaa kaa xanuunsanaya haddii ilaahay kuu suurtogeliyo oo caafimaadkaa ilaahay uu siiyo qofka kaa xanuunsanaya ayuu wuxuu ku nadray falilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday uu yidhi calaya dushayda ugu sugnaaday an usaliya inaan salaad dukanayo haddii qofkaas ilaahay ii caafiyo marka caafimaad inuu xasilo mubaax wey mubaax wey daaco gooniya mooye ma ahane qofkii kaa xanuunsanaa in ilaahay kuu caafiyo waa wax mubaax wey haddii markaa qofka ilaahay ii caafiyo wuxuu yidhi ilaahay wuxuu igu leeyahay oon ugu nadray an usaliya inaan dukado ayuu ilaahay ugu leeyahay oon ilaahay ugu nadray aw asuuma ama inaan soomo mana sheegin soomka qadarkiisii salaada ragcooyinkeedana ma uusan sheegin soomuu iska yidhi inaan tukado ayuu iska yidhi ow atasadaqa ama inaan sadaqaysto iska yidhi qadarka uu sadaqaysanayana ma caddayn salaadaha qadarka uu ka tukanayo ma caddayn qofkii markuu hadlayo soomka uu ku nadray haddii ilaahay qofka uu caafiyo maalmaha uu soomayana ma caddayn qofka noocaas oo kale u hadlay maxaa laga rabaa haddii mubaaxii ilaahay u suurto geliyo oo caafimaadkii ilaahay uu u siiyo qofkii ka xanuunsanaya sidaasna u hadlay maxaa laku waajibahay marka wayalzamuhu shaksiga sidaas u hadlay waxaa ku laasimaya min daalika almadkuuri kaas la soo sheegay xaggiisa waxaa uga laasimaya kan la soo sheegay maxay tahay min asalaati wasawmi wasadaqa salaadaas uu yidhi waan dukanaa haddii ilaahay ii caafiyo iyo soomka uu yidhi waa soomi ama sadaqada uu yidhi waa la bixi waxaa uga laasimaya maa shaya uga laasimaya shaygaasoo yaqaaw calayhi shayga dushiisa alismu magacu uu ku dhici karo magac salaadeed wixii uu ku dhici karo maadaama ragcooyin uusan sheegin oo uusan dhihin boqol ragcan tukan toban ragcan tukan laba ragcan tukan ragcooyin maadaama uusan sheegin uu yidhi haddii qofka ilaahay ii caafiyo ilaahay waxaan ugu nadray inaan dukado hadduu yidhi magac salaadeed oon wax loo bixin karo waa inuu dukado magac salaadeed maxaa ugu yar laba ragco labadaas ragco hadduu dukado nadarkii waajibkiisi waa iska bixiyey qofkii ilaahay u caafiyey eblna wuxu uhi qofka haddii ilaahay i caafiyo ilaahay waxaan ugu nadray inaan dukado ragcooyinkana ma sheegin maxaa laga rabaa marka aqalu maa yaqacu calayhi ismu salaat magac salaad wuxuu ku dhici karo waxa ugu yar waajibkiisa noqonay ugu yar laba ragco wey marka laba ragcoo tukanaa markii soomka uu ku nadrayna maxaa ku waajibaya oo wuxu uhi qofka haddii ilaahay ii caafiyo waxaan ilaahay ugu nadray inaan soomo qadarkana ma sheegin qadarkuu soomayana ma sheegin maxaa ku waajibaya maa yaqacu calayhi ismu sawmi magac soon ugu yaraan inta uu ku dhaco magac soon maxaa ugu yar hal maalin halkaas maalinaa ku waajib jaanibkii ama dhinacii sadaqada markuu yidhi qofka ilaahay hadduu ii caafiyo ilaahay waxaan ugu nadray inaan sadaqayso sadaqadana ma sheegin qadarka ay la eg tahay isagana maxaa ku waajibaya qofkaas maa yaqacu calayhi ismu sadaqa magac sadaqo un waxay ku dhici kara magac sadaqo maxaa ugu yar kun shilin oo soomaali ah kun shilin oo lacag soomaaliya hadduu xataa bixiyo nadarkii waa iska bixiyey ilaa isagu maadaama qadar uusan sheegin waxa ugu yaraa laga soo qaaday maadaama soomkii uusan sheegin qadarka uu la egyahay sadaqada qadarka uu sadaqaysanayo uusan sheegin salaadii qadarka uu ka dukanayo uusan sheegin wixii uun magacaas ku dhacayo ayaa markaasi laga dooni walaa nadra nadar fii macsiyatin macsiyo dhexdeeda nadar ma ahaanin bimacnaa ma ansaxayo qofka hadduu macsiyo uu ku nadro oo maxaa ka mid a macsiyadii macsiyadii maxaa ka mid a hadda sheekha raximah ullahu tacaala laba mas'alo matniga noogu soo sheegay oo wuxuu yidhi wanadru yalzamu fi lmujaazaati calaa mubaaxin wa daacatin mubaaxi bisuna miaaliyey sheekhu daacadii ma uusan miaalin daacada miaalkeeda waxaa weeye in makanani allaahu ilaahay hadduu ii suurtogeliyo siyaama halaaثati ashhurin saddex bilood inaan soomo haddii ilaahay i waafajiyo oo ilaahay i suurto geliyo falilaahi calaya an atasadaqa waxaan ilaahay ugu nadray inaan wax sadaqaysto muxuu marka rabaa oo uu ku nadray daacadaas hadday ii xasisho in amkanani allaahu ilaahay hadduu i makaniyo siyaama halaaثati ashhurin saddex bilood soomkooda haddii ilaahay i makaniyo falilaahi calaya an atasadaqa waxaan ilaahay ugu nadray inaan wax sadaqaysto saddexdii bilood ilaahay waa ku waafajiyey marka awooddii aad ku soomi lahayd iyo fursaddii aad ku soomi lahayd ayuu ilaahay ku siiyey duruufihii kaa celin lahaa soomkana ilaahay waa kaa leexiyey wax walboo culaysa oo kaa hor istaagi lahaa soomka saddexdii bilood ilaahay wuu kaa leexiyey saddexdii bilood way kuu suurto galeen cibaadadiis iyo daacadii soomkeedii way kuu suurto gashay maxaa lagaa dooni wixii aad magacaawday waxaa ugu yar ilahay waxaan ugu nadraa tiri inaan sadaqayso sadaqada waxaa ugu yar sadaqada waxaa ugu yar ayaa laga rabaa hadduu laakiin markii hore isagu uu faahfaahiyey waxa uu ku nadray oo maalan uu yidhi waxaan ilaahay ugu nadray neef geela inaan sadaqaysto waxaan ilaahay ugu nadray boqol dollar inaan sadaqaysto wixuu magacaabay waa laga rabaa hadduu wax magacaabay wixii magacaabay waa laga dooda walaa nadra nadar ma ahaanin fii macsiyatin macsiyo dhexdeeda nadar ma ahaanin nadarku kuma ansaxo macsiyada dembiyuu ku nadray dembi inuu samaynayo ayuu ku nadray oo tusaale ahaan maxaa ka mid a wadaalika qowlihi waa shaksigii naadirka ahay oo wax nadrayay qowlkiisii oo kale uu yidhi in qataltu fulaanan hebel haddaan dilo oo hebelba dilkiisu ii suurto galo falilaahi calaya kadaa ilaahay waxaasuu igu leeyahay intaasoo sadaqahan bixin intaasaan samayn ninkaas haddiiba ilaahay ii suurto geliyo dilkiisii intaasaan bixin uu yidhi sadaqaa ma ansaxayo waxaas xayl macsiyo inaad tiraa leanna nadarka nadarka sidiisaba waxaa la yidhaha marka la tacriifinayo oo culimmada fuqahadu ay qeexayaan nadar waxaa la yidhaha iltisaamu qurbatin gayri laasimatin biasli sharci waa wax ilaahay loogu dhowaanayo inaad isku laasim yeesho nadarka waxaa weye iltisaamu qurbatin wax ilaahay loogu dhowaanayo inaad isku laasim yeesho qurbadaasoo gayri laasimatin biasli sharci sharciga asalkiisana aan waajib kugu ahayn waxaan sharcigu ewel uusan waajib kaaga dhigin inaad isku waajibiso nadar macnihii sidaa wey marka ma qurba hebel haddaan dilo ma ilaahaad ugu dhowaan dil qof muslim aad dilayso marka waxaa weye ma ansaxayo macsiyo nadarkeedu ma ansaxayo ka qowlihii qowlkiisa oo kale in qataltu fulaanan hebel haddii aan dilo falilaahi calaya kadaa ayuu yidhi bimacnaa waxaa lagala jeedaa nadarkaas maba xirmayo ma guntanmayo rawa albukhaariyu can caaishata bukhaari wuxuu caaisho ka wariyey can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam man nadara qofkii ku nadra an yudiica allaha falyudichu qofkii ku nadra inuu ilaahay adeecayo ilaahay ha adeeco waman nadara qofkii ku nadray an yacsiyahu inuu ilaahay caasinayo qofkii ku nadrana falaa yacsih yuusan ilaahay caasin oo haysdhihin nadarkaa kugu waajibayo maadaama in ilaahay aada caasiso aada ku nadartay dembigii samee haysdhihin wax ansaxaya maba jiraan macsiyo ilaahay maaragtaa loogu nadray ma ansaxayo mana xirmayo ma guntanmayaba walaa yalzamu nadru nadarku ma laasimayo calaa tarki mubaaxin mubaax ka tegiddiisii lagu nadray wax mubaahoo sharcigu kuu banneeyey inaad ka tegaysaad ku nadartay nadarkaasi laasim ma aha oo in la oofiyaahay in la oofiyaahay waajib kuguma aha wax ilaahay uu kuu banneeyey inaad ka tegayso ayaad ku nadarto mubaaxa maxaa ka mid a waxaa ilaahay kuu banneeyo ka tegayo wadaalika qowlihi waa shaksigii naadirka ahaa qowlkiisii oo kale uu yidhi laa aakulu laxman laa aakulu naxman oo muxuu leeyahay nadartu an laa aakula laxman waxaan ku nadray inaanan hilib cunin ama lilaahi calaya an laa aakula naxman waxaan ilaahay ugu nadray inaanan hilib cunin wy waa wax mubaaxa mubaaxi wixii ilaahay kuu baneeyo hilibka cuntada ilaahay kuu baneeyey inaad ka tegayso ayaad nadar ku gashay nadarkaasi marka laasim ma aha inaad oofiso oo tiraa hilib de waa ka nadraye hilib oo dhan isku taaban maayo hilib inaanan cunin ayaan ku nadraye kuma taabanayo walaa kafaarata fiih wax kafaaraho ka waajibaya haddaad khilaaftana ma jiro oo khilaafidiisa kafaaro ma aha waa licadami inqiciqaadihi maba guntan maayaba marka hore uusanba ansaxayn marka horeba ma ansaxayo ka qowlihi laa aakulu laxma hilib ma cunayo waxaan ilaahay ugu nadray inaanan hilib cunin walaa ashrabu labanan caanana ma cabayo wamaa ashbaha daalik wamaa ashbaha daalika almadkuur iyo waxaa lasoo sheegay wixii shabahaya hadda sheekh wuxuu noo sheegay calaa tarki mubaax tarki mubaax haddii la yidhi ficlulmubaaxna ficlulmubaax wakada ficlulmubaaxna waa isla mid oo maalan wuxuu ku nadray inuu shay mubaaxa ka tegayo shay mubaaxa inuu samaynayo ka tegidda sheekhaa bay noo sheegay ficlulmubaax ayuu ku nadray mubaax inuu samaynayo hadduu ficlulmubaax isagana sidaasoo kale uu ku nadray shay mubaaxa inuu samaynayo wuxuu leeyahay waxaan ilaahay ugu nadray inaan hilib cunayo hilib inaan cuno kaas waxay ahayd ka tegiddii inaanan cunayn inaan cunayaan ku nadro yiri waa masaladii cagsigeeda inaan cunayo hilib ayaan ilaahay ugu nadro yiri wax ka laasimaya ma jiraan maba guntan mayaba nadarka noocaas oo kale ah ma guntan mayo kafaarana kama dhalanayso waa wax kafaara ah kama laasimayo leannahu xadiiskii abu daawuud ayaa wuxuu ahaa laa nadra ilaa fima btuqiya bihi wajhu اllah wax ilaahay ridihiisa lagu raadinayo mooye wax kale nadara ma ansaxayo nabigeena salى اllahu عalيه wasalam xadiiskii abu daawuud uu ku yihi rasuulku salى اllahu wslam wbaaraka calayh waa ka sheekha sharxa hoos kaaga dhahaya taxqiiqa hoose iyo takhriijaadka uu sameeyey wa midlu tarki alficl tarkulmubaax waxaa la mida ficlulmubaax dad ku nadarta waa isla mid kamaa low nadara wuxuu ku nadray an yaakula inuu wax cunayo ow yashraba inuu wax cadbayo ow yalbasa ama inuu wax labisanayo dalad calaa dalika xukunka waxaa tusiyey maa rawaahu lbukhaariyu can ibni cabaas qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi baynamaa waqti annabiyu sala allahu alayh wasalam yakhdubu uu khudbo akhrinayo idan huwa birajulin qaa'imin nin wuxuu la kulmay meel taagan fasa'ala canhu ninkaas xaggiisuu nabigu su-aalay sala allahu calayh wasalam muxuu la taagan yahay meesha faqaalu waxay yidhaaheen ninkan abu israa'iila la yidhaah abu israa'iil ayaa la yidhaha nadara wuxuu ku nadray an yaquuma inuu maantao dhan taagnaanayo walaa yaqcudda uusan fadhiisanayn walaa yastadilla uusan hoos gelaynin walaa yatakallama inuusan hadlaynin wayasuuma inuuna soomanaanayo intaas qoraxdaa uu taagnaanayo oo hoos uusan gelaynin waxna uusan yacni fadhiisanaynin oo hoos uusan telaynin dad uusan la hadlaynin saasuu ku nadray ninkan abu israa'iil fa qaala nebiyu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam murhu ninkan amar falyatakalam ha iska hadlo ilaa mubaax laga nadro ma ansaxayo hadalkii mubaaxa ahayo ha iska hadluu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam waliyastadilla hooskiisana ha galo hooskiisii uu yacni yihi ma hoos ma gelayana hooska ha galo waliyaqcud hana iska fadhiisto waliyutima sawmahu yaa laga soo qabtay laakiin soomku ansaxayo waa daaco soomkii laakiin ha dhammaystiru yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam nadarka daacada waa ku ansixi lakiin waxyaalaha kale ma jiraan uu yihi rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waxaa kale ma jiraan wadalika lianna sooma daacatun wayalzimu alwafaau biha idaa nadaraha soomka isagu daaco wey daacada haddii lagu nadro waa waajib waajib wey daacada haddii lagu nadro in la wafiyo kitaabu alaqdiyati washahaadaat hadaa midkani kitaabu axkaami alaqdiyati xukunyaalkii axkaamtoodii ayuu u kitaab yahay iyo washahaadaati markaatiyaalkii sheekha raximah اllahu tacaala halkan wuxuu uga hadli alaqdiya waa jamcu qadaa'i waa garsoorkii in dad la kala xukmiyo oo dad garsoore loo noqdo iyo markhaatiyaalka shuruudahoodii iyo axkaamtoodii ayuu sheekhu ka hadli raximah اllahu tacaala walaa yajuusu ma bannaana an yeliya alqadaa'a garsoor inuu tawaliyo oo qaali uu noqdo qaali iyo garsoor inuu maxkamad uu ka noqdo ma bannaana ilaa man shaksi maahane shaksigaasoo istakmalat fiihi shaksiga dhexdiisa khamsa cashara shan iyo toban ay ku kaamiloobeen khaslatan min khaslatin ee xaalad ah shan iyo toban xaaladood qofkii aan laga helin qaali maxkamadeed iyo garsoor maxkamadeed ma noqon karo shuruudahan shan iyo tobanka ah qofkii aan laga helin alislaamu islaamnimo waa shardi islaamnimo la yidhi maxaa baxay gaal haddii la yidhaaho maxkamaddii ha loo dhiibo oo garsoor ha laga dhigo ma ansaxayo ma ansaxayo marba hadduu gaal yahay waa liqowlihi tacaala walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila walan yajcala allahu ilaahay uma yeelin lilkaafiriina gaalada cala almu'miniina mu'miniinta dushooda sabiilan waddo ay ugu taliyaan ay ku xukumaan oo garsoor iyo qaali ay ugu noqdaan waddo uma fura wey muuminiintii ay iyagu axkaam ay dusha ay ka saaraan ay ku xukumaan walaa sabiila acdamu jidka weynna ma jiro min an yakuuna qaadiyan cala almuslimiin ow fii diyaarihim inuu muslimiintii uu garsooro u noqdo gaalku ama yacni guryahoodii iyo waddankoodii uu garsooro uga noqdo jid ka khatarsan ma jiro jid ka khatarsan ma jiro marka lama ogolo wey gaal inuu yidhaaho garsoor aan qaban oo dad muslimiina uu garsoor u noqonayo walbuluuqu qaangaarna waa shardi waxaa kaloo shardi ah qofka maxkamadda joogae garsooraha wax kala xukumayo inuu qaangaarana shardi ama caruurtii dhallaanka ahaa dee iyagaaba weli laga sii yahaba iyagaa xoolahoodii weli loo yahay oo la maamulahayo marka carruurta iyagu qaaliba noqon karaa walcaqlu caqligiina shardi ruux waalan muxuu kala xukumay isagiiya la maamuli walxuriyatu xurnimadii ayadana shardi qofku inuu xor yahay isagana shardi oo hadduu addoon yahay ayadana ma ansaxayso waa linaqsi man fuqidat fiihi ixdaa haadihi sifaatu tilmaamahan mid ka mida wixii laga waayo naqsigaa ku jira wallahu tacaala yaquulu fi shuhuud ilahayna markuu markhaatiga ka hadlayo wuxuu yihi jala jalaaluhu minman tardawna min ashuhadaa'i dad aada raalli ka tihiin oo markhaatiyaalka ah walaa yurdaa raallina lagama noqon karo fi shahaada gayru اlxuri wagayru اlbaalig wagayru اlcaaqil qof aan xor ahayn qaangaar ahayn caaqil ahayn raalli loogama noqon karo shahaadada oo markhaatiga falqadaau garsoorkuna min baabi owlaa haddii aan markhaatigii loo dhiibi karin garsoorkiina isaguna min baabi owlaa lanna kulan minhumaa mid walboo garsoorka iyo markhaatiga ka mid a min baabi lwilaayuu ka mid yahay madaxtinimo baabkeed wilaayo wax la tawalinayo wa wilaayat اlqadaa'i aham qadaha la tawalinaan ugu muhiimsan lannahaa acam wa alzamu ayadaa caamnimo badan wey badanay shamlinaya wadukuuriyatu ninnimana shardi oo garsooraha maxkamaddu inuu nin yahay shardi haweeney ma noqon karto garsoore maxkamadeed iyo towliyadaa looma dhiibi karo wa liqowlihi salى اllahu alayh wasalam lam yuflixa qowm ma liibaanayaan wallow amrahum arrinkoodii madax uga dhigay imra'atan oo haweeneydii sida ay madaxweyne aysan u noqon karinba qaalina ma noqon karto sida madaxweyne aysan u noqon karin qaadina ma noqon karto iyo sid la yasayana ma ahane iyada qaabkay u abuuran tahay ayaa looga naxariisanaya hawshaa ma qaban karto hawshaa ma qaban karto kayfiyadda iyo qaabka ay u abuuran tahay ayaa garsoorka sharcigu uga naxariista maadaama aysan awoodi karin oo mar xaamilo ay iska tahay mar caruurka ay nuujinayso markaa xaamilada ay tahay waxa weeye iyada dhan yani waxaa ku furan culaysaa haysta culayskaasoo laga yaabo inuu ka mashquuliyo inay dad garsooro ay u noqoto marka waxaa weeye sidaas awgeed sharcigu uga naxariistay walcadaalatu cadaaladdii waxaa kaloo shardi ah garsoorku inuu caadil yahay qofka qaaliga maxkamadda noqonaya dee faasiq haddii loo dhiibo ma ansaxayo waa liqowlihi tacaala an taxkumuu bilcadl ilaahay wuxuu idin amrayaa cadaalad inaad wax ku xukumtaan waman laysa bicadlin laa yuuhaqu biqowlihi qof aan caadil ahaynna hadalkiisa laguma kalsoonaan karo walaa yu'manu lagamana aamin noqon karo aljawru fii xukmihi inuu xukunkiisa ku jawr falana lagama aamin noqon karo qof aan caadil ahayn oo khatar wuxuu ugu jiraa inuu dadkii uu ku jawr falo wamacrifatu axkaami alkitaabi wasunnati kitaabka ilaahay axkaamtiisii axkaamtaa oqoonteediina waa shardi wasunnati sunnada axkaamteedii axkaamtaa oqoonteediina waa shardi qur-aanka kariimkaa axkaamta lagala soo dhex baxayo iyo habka aayadaha xugun loogala soo dhex baxo inuu garsoorku yaqaanana shardi oo axkaamta kitaabka ilaahay maxaa lagala jeedaa alcaamu waalkhaasu aayadaha qaarna waa caam qaarna xugunkoodu waa khaaso waa inuu kala garanayo aayadda caamka iyo midda khaaska waxaa kaloo axkaamu lqur-aan lagala jeedaa almutlaq waalmuqayad aayadaha qaar xugunkoodu waa mutlaq midna waa muqayad oo meelaa lagu qeyday waxaa kaloo axkaamulkitaab ka mid noqonayo annasu waadaahir inuu kala yaqaano aayadaha qaarna waxaa weeye waa nasoo mas'alada way ku cad yihiin mas'aladii way ku cad yihiin waa alaayatu alatii laa taxtamilu ilaa tafsiiran waaxidan waa aayadda macnaheedii uusan xamili karin ilaa hal macno mooye nasaa le daahirkana waxaa weeye waa alaayatu alatii taxtamilu awjuhan wa tafaasiira kahiira waa aayadda dhowr weji loo fasiri karo culimmadii ay isku khilaafeen macnaheeda iyo xugunkeeda la isku khilaafay taana waxaa la yidhaha daahiraa la yidhaha marka aayadihii iyo qur-aankii qeybta caamka ah iyo qeybta khaaska ah iyo mutlaqa iyo muqayadka iyo naska iyo daahirka arrimahaasoo dhan waa inuu kala saari karo wasunnati wa axkaami sunnati sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam axkaamteedii axkaamta oqoonteediina waa shardi waxaa kaloo shardiga garsoorku waa inuu kala yaqaano sunnada iyo axaadiista nabiga sala allahu calayh wasalam axkaamta lagala soo dhex baxayo iyo sida axaadiista loo daliishado inuu yaqaanana shardi oo axaadiista axkaamu sunna maxaa lagala jeedaa axkaamu sunna axkaamu sunna waxaa lagala jeedaa axaadiista qaar waa mutawaatir qaarna waa aaxaad qaar waa mutasil qaar waa munqadic qaar waa saxiix qaar waa daciif arrimahaasoo dhan waa inuu kala yaqaano hadduu muqafal iska yahay oo xadiiskii munqadica ahaa uu iska deliishanayo xadiis munqadica waa daciif lama deliishan karo waa xadiis isnaadkiisi uu kala go-an yahayo sanadkiisi uu kala go-an yahay xadiisku marka munqadica ahaa iyo kii mutasilka ahayoo sanadkiisa uu xiriiray oo ilaa nabiga sala allahu alayh wasalam rijaashii isnaadku ay xiriirto hadduusan kala garanayn oo qaala rasuulullah meesha ku arkaba iska deliishanayo oo aan baarin asaaniiddii inuu daciif yahay inuu saxiix yahay oo aan kala garanayn ma ansaxay mutawaatirkii iyo aaxaadkiina waa inuu kala saari karo axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam qaarna waa mutawaatir qaarna aaxaad oo mutawaatir waxaa lagala jeedaa waa xadiiskii in badan cadad badan ay wariyeen yacni ilaa siddeetan ilaa boqol qof ay nabiga ka wariyeen sala allahu alayh wasalam xadiiska xadiisul aaxaadna hal iyo laba iyo saddex wax la mida ayaa nabiga ka wariyey sala allahu alayh wasalam haddii marka labadaa xadiis mutawaatir iyo aaxaad ay iskhilaafaan waxaa la hormarinayaa xadiiska mutawaatirka ah leannu isaga winu jamaaco badanaa warisay isaga mutawaatirka meesha aaxaadka jamaacad yar ay ka wariyeen marka arrimahaas inuu kala saari karo waa shardi ay wax ku kala baxbaxsan yihiin wamacrifatu lijmaaci ay ijmaaci lculamaa culimmada ijmaacooda ijmaac waa macnaa itifaaqa iswaafaqa culimmada aqoontoodiina waa shardi masaa'ilka culimmadu ay isku waafaqeen oo cid khilaaf gelisay aysan jirin waa inuu yaqaano waxaa dhici karta masalo ijmaaca inuu khilaafaba u yidhaha masaladan waa khilaafiyo masaladan khilaafiyo weeye inay khilaafiyo tahay inuu umalaya dhici karta hadduusan masaa'ilulijmac uusan aqoonin marka waa inuu yaqaano masaa'ilka lagu ijmaacay iyo masaa'ilka khilaafka ku jiro waa inuu kala yaqaano qofka garsoorka noqonayo si uusan ijmaaca u khilaafin ijmaaca si uusan u khilaafin wamacrifatu اlikhtilaaf ay ikhtilaaf اlculamaa loola jeeda khilaafka culimmada oo axkaamta qaar ay isku khilaafeen oqoontoodiina shardi wey masaa'ilka culimmadu ay ku ijmaaceenna waa inuu yaqaano meelaha laysku khilaafsan yahana waa inuu yaqaano wamacrifatu duruq اlijtihaad dadaalka wadooyinkiisa wadooyinkaas barashadiisiina waa shardi wey wadooyinkaas oqoontoodii shardi wey wamacrifatu duruq اlijtihaad dadaalka wadooyinkiisa wadooyinka aqoontiisana shardi oo ijtihaad maxaa lagala jeedaa ijtihaad fi istinbaadi alaxkaam ijtihaad fi istinbaadi alaxkaami min alkitaabi wasunna sida kitaabka ilaahay oo qur-aanka ilaahay xugun qaabka loogala soo dhex baxo axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam qaabkii loogala soo dhex bixi lahaa xugun dariiqa loo maruu leeyahay dariiqaas waa inuu yaqaano iska soo qaadqaado ma ahane dariiq loo maruu leeyahay markii qur-aanka aad kala soo dhex baxayso axkaam dariiquu leeyahay axaadiista nabigu sala allahu alayh wasalam markaad xugun ka qaadanayso dariiq loo maruu leeyahay oo maalan duruqdaas waxaa ka mid a taqdiimu lmutawaatir cala alaxaad waa inuu yaqaano xadiiska mutawaatirka waa inuu ka hormariyo xadiiska aaxaadka wa taqdiimu alkhaasi cala alcaam daliilku hadduu yahay daliil khaasa waa inuu hormariyo caamka uu ka hormariyo wtaqdiimu الnasi calى الظaahir daliilka naska ah ee masalada ku cad kaas waa inuu qaatuu hormariyo oo daahirkii muxtamilka ahaa oo masaladiiba aan ku caddayn midna waa ku cad yahay masaladii oo nasaa la yidhaha daliilka midna kuma caddee daahiraa la yidhaha oo awjuh badanuu ku fasirmi karaa waa inuu naska hormariyo markuu istinbaad samaynayo oo xugun uu la soo dhex baxayo wamacrifatu darafin qayb ay juz-ina laga wadaa hadda darafka macrifatu darafin ay juzin qeyb oqoonteedina waa shardi qeybtaasoo min lisaani اlcarab lisaan huna bimacna luqa laga wadaa lisaanka hadda waxaa lagala jeedaa bimacna luqa ee carab hadda lagalama jeedo carabkii xaqiiqiga lagalama jeede bimacna luqa lagala jeedaa wamacrifatu darafin qeyb oqoonteedina waa shardi qeybtaasoo min lisaani اlcarabi min luqati اlcarab ilaa qur-aankii carabiyu ku socdaa axaadiistii nabigeena sala allahu alayh wasalam carabiyay ku qoran yihiin kutubtii fiqigii carabiyay ku qoran yihiin hadduusan marka luqal carabiyaba uusan meeluu ka soo maraba uusan garanaynin dee see marka kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga sala allahu alayh wasalam see la rabaa inuu xugun ugala soo dhex baxo luqadiiba hadduusan garanaynin marka waa inuu luqada wax ka yaqaano naxwihii waa inuu qeyb ka mida uu yaqaano shardi ma aha inuu faa'iq ku noqdo oo siiba weyhi iyo khaliil binu axmed oo kale iyo darajadoodii inuu ku gaaro taas waxba shardi ma lakin waa inuu kaalmaysan karo xooga xoogaa uu kaalmaysan karo fahamka kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam xoogaa uu u kaalmaysan karo luqadii carabiga naxwihii sarfigii balaaqadii wax oon waa inuu ka yaqaano macrifatu tafsiiri kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay tafsiirkiisii tafsiirka aqoontiisina waa shardi waxaa kaloo shardiga qur-aanka ilaahay fasiraaddiisina waa inuu yaqaano si uu markaa u kala fahmo aayadaha xalaasha sheegaya aayadaha ilaahay wax ku xarimay iyo aayadaha qisaska iyo aayadaha mawaacidda inuu kala saari karo waa tafsiirkii uu yaqaano wa an yakuuna garsoorku waa inuu yahay samiican qof wax maqlayana waa inuu yahay dhagoole ma ansaxayo dhagoole oo maxkamad la fariisiiyey oo garsoor laga dhigayo ma ansaxayo kaasu dhagoole hadduu yahay kayfa yumayizu bayna aliqraari waalinkaar hadduu dhagoole yahay qofki inuu wax qirsan yahay iyo inuu wax diidan yahay see ku kala ogaana dhagool hadduu yahay la garsoor loo yimid w qofkii marna waxbuu qirahayo wuxuu leeyahy xaqaas waa laygu leeyahay marna waxbuu inkirhayaa wuxuu leeyahy waxaas layguma laha see ku maqli marka waxaas oo kee ku fahmi hadduu dhagoole yahay wa an yakuuna waa inuu yahay basiira qof wax arkayo indhihiisa qof indhihiisa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu caafiyey oo wax arkaya waa inuu yahay indhoole garsoor lagama dhigi karo qaali indhoole ah oo garsoor markaa suurtagal ma aho waa l ka yumayiza bayna اlmuddaci wاlmuddacaa calayh si uu u kala saaro markaa qofkii dacwada watay oo wax sheeganayay iyo kii la dacweynayay dacwoode iyo la dacweyste labadaba si uu u kala garto ama hadduu indhala yahay de waxba uma jeedo kii la dacweynayey oo wax lagu sheeganayey iyo kii dacwada isagu watay maba u jeedo marka qaabu wax u kala saaro iyo qaabu wax u kala xukumo garan maayo hadduu qofku acmo iska yahay indhoole uu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay kaatiban qoraa waa inuu yahay waa inuu wax qori karo qaaligii garsoorkii inuu wax qori karona shardi masaladan marka shardigan qoraa waa inuu yahay oo wax qori karo waa shardi aimada shaaficiyada dhexdoodii ay isku khilaafeen hadda hadalkan sheekhu uu shardiga ka dhigay waa inuu qoraa noqdo ikhtaarahu aladraciyu wazarkashi waa sidii ay doorteen adraci iyo zarkashi oo aimada shaaficiyada ka mid a waa qaabkii iyaguna ay rajaxeen laakiin madhabka imaamu shaafici raximah llahu tacaala qowlka ugu raajixsan annahu laa yushtaradu an yakuuna kaatiban garsooruhu inuu wax qori karo shardi ma ahan arrimahan aan soo sheegna hadduusan wax qori karin arrimahaas culumtaasee ku bartay wey marka haddii la yidhi sida raajixa lama shardinayo inuu qoraan noqday see ku fahmay axkaamtii qur-aanka iyo axkaamtii sunnaha iyo ijmaacii iyo khilaafu ulculamaa iyo duruqu اlijtihaad iyo naxwo iyo sarfiyaa la shardiyee howlahaasee ku keenay wey marka dee howlahaas wuxuu ku keeni karaa qofki inuu xifdiyo inuu xifdiyo ayuu ku keeni karaa inuu kitaabka ilaahay xifdiyey axaadiistii qaybo ka mida uu xifdisan yahay musطalaxii uu xifdinayo naxwihii uu xifdinayo wax qor haddii la yidhaahna ma qori karo laakiin daakiruu leeyahay xasuus fiican uu leeyahay waxbuu xifdiyey marka shardigaas waa shardi adraci iyo zarkashi iyo sheekhan hadda kitaabka qoray saddexdoodaba ay doorteen laakiin aimada shaaficiyada waxay leeyihiin haddii wax loo qoro culumtiina uu xifdisan yahay qaaligii waa ansaxayo garsoorii haddii wax loo qoro wa an yakuuna waa inuu yahay mustayqidan ruux baraarugsan waa inuu yahay qof la siri karo oo laga hoos bixin karo waa inuusan ahayn nin maskaxdiisu fiican tahay oo meelaha laga dagayo iyo meelaha laga leexinayo hadalka iyo baraarugsan waa inuu yahay baraarugsan wey qofku meesha hadalka aan lagu dagi karin baxayثu laa yukhdac si aan loo khadeecin oo dhagar iyo khiyaano markaa uusan ugu dhicin hadduu nin muqafala iska yahay oo iska moogo iska yahay waa la khadeeci karaa khadeecay khiyaana lagu samayn karaa muqafal hadduu yahay wayustaxab waxaa la suneeyaa an yajlisa inuu fadhiisto garsooruhu fii wasadi اlbeled beledka dhexbartankiisa waa inuu fadhiisto fii mowdicin meel dhexdeeda waa inuu fadhiisto mowdicaasoo baarisin muuqda ay daahirin linaas meel dadka dhan ay wada garanayaan oo laleeyahay garsoorihii xafiiskiisii halkaasuu ku yaalla oo la wada jeedo magaalada dhexdeedii ah waa inuu degow hadduu be meel magaalada duleedkeeda uu dego magaaladiiba de aan laga soo gaari karin lama ogola iyadana magaalada soo dhex galaa laleeyahay qaaliga shardi inuu magaalada dhexdeedii inuu soo galo walaa xaajiba ruux xijaaba linnaasi dadka xijaaba oo canilqaadi qaaliga ka celiya oo ha u gelinina qaaliga xafiiskiisa lama geli karo layidhahna lahu lilqaadi waa inuusan usugnaanin garsooruhu waa inuusan lahayn ruux bawaabahoo albaabka taagan oo qaaligii yac looma geli karo dhahay waa inuusan lahayn miskiinkii waa inuu u geli karo kii xoogga lahaana waa inuu u geli karo kii mashhuurka ahay oo magaalada caanka ahay oo laga yiqiin waa inuu u geli karo kii wadiica ahay oon la garanayna waa inuu u geli karo dadkan ay u geli karo xaajib waa inuusan lahayn haddii walaa xaajiba lahu marka laleeyahay waa fii waqti اlxukm yaa lagala jeedaa ee gurigiisa oo ku samaysan karaa xaajib gurigiisa albaabkiisa nin xaajiba u waardiyeeya oo amnigiisa suga waa la ogolaya qaaligii laakiin walaa xaajiba lahu maxaa lagala jeedaa fii waqti اlxukmi waktiga xafiiska uu fadhiyo oo ummaddii uu kala xukumayo xilligaas waa inuusan samaysan ruux xaajib ah oo yihaa hebelna ii soo geli hebelna ha ii soo gelin lama ogolo taas waa la diiday waktiga xukunka waktiga xukunka laakiin marka sidaa la leeyahay culimmada waxay leeyihiin a'imada shaaficiyadu walaa xaajiba lahu marka la leeyahay oo albaabku waa inuu iska furan yahay markuu xukunka soo fadhiisto marka la leeyahay oo dadkii cid ka celinaysa aysan jirinin in lam takun hunaaka zaxmatun waa haddii ciriiri uusan jirinin haddii laakiin qaaligii boqol qof meesha ay u taagan tahay boqolkoodu qof walba uu rabo inuu hadlo qof walba uu rabo in la hormariyo isagii ladaqdka dhaqankoodu waa sidaas mid hadda yimid a wuxuu rabaa kii shan saac kasoo horreeyey inuu ka hormariyo qaaligu iisoo jeeso aniga ila hadal uu yidhaah haddii sidaasu ay dhacdo waxay leeyihin culimmada fuqahadu xaajib waa samaysan karaa xaajib wax u kala tartiibiya qofkii soo horreeyey magaciisa qora lambar siiya lambarkaas ku gal xafiiska yidhaah adigaa soo horreeyey lambarkaa qaado oo haddii zaxma ay jirto ciriiri hadday jirto daruuradaa kallifaysa laakiin ma ahan haddii boqol qofa boqol qofa albaabkii qaaliga hortiisa aroon garsoorkii taagan walaa xaajiba lahu yaa la yidhi ku qulqula kulli waa ku wareerahaya qaaligii markaa si uu wax u kala xukumo iyo qofuu la hadlo ayuu weynaya marka wixii nidaamin iyo tartiib ah waa la ogol yahayo haddii zaxma iyo ciriiri ay jirto zaxme hadday jirto walaa yaqcudu ma fadhiisto garsooruhu lilqadaa'i liajli alqadaa xugun dartiis uma fadhiisto fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa inuu garsoorihii soo fadhiisto yidhaha laygu yimaado halkaas lama ogolo sharcigu lama ogolo waa karaahiyo masaladaas makruuh waay makruuh karaahiyo lama ogolo leanna waxaa weeye masaajidii masaajidda waxaa loogu talagalay cibaado salaad iyo daacada ilaahay loogu talagalay qaaligana waxaa dhici karta dad aan akhlaaq iyo aadaab lahaynoo buuqayo doodayo inay masjidka yimaadaan haddii dacwo uu ka dhex furo masaajidka marka masaajidka waxaa laga yaba inuu suuq isku bedelo ama xafiis uu isku bedelo wey lagu buuqo marka lama ogolo way taas masaajid looma ogolo waa karaahiyo masaajid inuu fadhiisto garsooruhu yidhaha maanta halkan ha la iigu yimaado xafiiska waan ka soo tegay maantan joogaya masaajidkan joogaya masaajidkaan xukunka ku qaadi lama ogolo sharcigaa diidayo wayusawii qaaligu wuu simaa shuruudihii uu ka soo baxay sheekh wayusawii wuu simaa bayna alkhasmayni labada ruuxood doodaya dhexdooda fii halaaثati ashyaa saddex shay ayuu ku simaa qaaligu saddex arrimood labada qofoo dacwada xafiiskiisa ugu timid saddex arrimood waa inuu ku simo fi lmajlisi makaanu fadhiga waa inuu ku simo oo lama ogolo midna inuu kursi weyn u dhigo oo midna uu yidhaaho dhulka fadhiiso lama ogola cadaalad darrada dhulka ha wada fadhiisiyo ama kursi ha wada dhigo majliska ku simo shardi wallafdi dhawaqana waa inuu ku simo dhawaqa la hadlidda waa inuu ku simo iyadana oo dhawaqa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye midna inuu hadal jilacsan oo naxariisle uu kula hadlo oo dabacsan midna inuu indhaha ku gubo oo markaa hadal qallafsan oo uu ka naxo uu ku yidhaaho lama ogolo wey iyadana waa inuu hadalka u wada jilciyo ama hadal caadi oo dadku fahmi karaan waa inuu kula hadlo midna uusan hadalka ku adkaynin midna uusan u jilcinin wallaxdi milicsigana waa inuu ku simo markuu fiirinayo midna inuu indho kulul uu ku fiiriyo midna indho qabow oo dabacsan uu ku fiiriyo lama ogola iyadana cadaaladday ka mid tahay taas laxdiga milicsiga inuu ku simo walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata qaaligu inuu hadiye aqbalo ma banaano min ahli camalihi shaqadiisa shaqadaas ahalkeeda inuu hadiye ka qaato dadka u shaqaynayo min ahli camalihi maxaa lagala jeedaa dadku shaqada u hayo maalan magaalada muqdisho oo kale garsooraha jooga yuu shaqo u hayaa heer muqdisho shaqo u haya heer muqdisho o dhan hadiye kama qaadan karo marka waa maxalwilaaya laga wadaa fii min ahli camalihi waxaa lagala jeedaa qaali kasta maxalulwilaayu leeyahy qaaliga marka gobolkan oo kala jooga oo fadhiya maxalul wilaayihiisa meesha dadku shaqada u hayo waa heer muqdisho kama qaadan karo wax hadiye ah leannahu hadiye marka kama qaadan karo marka la leeyahay wa in lam takun lahu khusuuma wey qofkaas uu hadiyada ka qaadanayo shardi ma aha inuu dacwo meesha ay ka taallo xafiiskiisa shardi ma aha xataa dacwoba yuusan xafiiskiisa u olin inaad dadkii bulshadii maxal wilaayaha joogay oo aada garsooraha u ahayd aada hadiye ka qaadato hadiyadaas berri waxay kugu beeri qofkaad hadiyada ka qaadatay inaad ka xishooto af wax cunay xishooyaa layidhi shalay ninkii hadiyada kuu keenay maanta isagoo la haysto kuleetiga lagu dhegan yahay oo la jiljilaayo la leeyahay qaaliyo waxaanuu iga cun waxaanuu iga qaatay inuu xoogaa yidhaha ninkan ma xukumi kartid shalow hadiye fiican ku siiyey marka inuu si waxyeelaa laga baqi xoogaa inuu si waxyeelo ayaa laga baqi marka waxaa la yidhi min ahli camalihi oo dhan min ahli camalihi lagalama jeedo dadku markaa shaqada u hayo labada qof oo isdacweynaysa maya lagalama jeedo min ahli camalihi waxaa lala jeedaa maxal wilaayihiisa dadka uu u shaqeeyo o dhan maxal wilaayihiisa maxal wilaayaha meeshuu ka shaqaynayo dhan deegaanka degan wey ee lagalama jeedo labada qof oo dacwada markaa miiska ay u saaran tahay kaliya lagalama jeedo kuwaasina waaba min baabi owla kuwaas dacwada u hayo taas maba laga hadla maba banaanaba kuwaas inuu wax ka qaato inuu ka qaato hadii waxaa lagala jeedaa gobolka dhan oo qaaliga uu ka yahay gobolkaasoo dhan dadka degan waxba markaa kama qaadan karo leanna waxaa imaanaysa inuu qofkii hadhow uu u janjeersado ama uu xukumi waayo taasaa markaas laga baqi wayajtanibu qaaliguu ka fogaadaa alqadaa'a xukunka iyo garsoorka fii casharati mawaadica toban meelood wuu ka fogaadaa toban meelood garsoor iyo xugun ma samayn karo qaaligu lamana ogola sharciyan inuu sameeyo tobankan arrimood ee soo socda cinda alqadabi carada agteeda oo qadab maxaa lagala jeedaa alqadab almufrit caro xad dhaafa markuu xalaysan yahay bini aadamku inta badan caro kama marna qofku waxyaalo basiida iyo caro basiida oo ku shaqayn karo oo dareenkiisii iyo maskaxdiisii aan aada u mashquulinayn dhib ma laha maxaa lagala jeedaa cinda alqadabi almufrid hadduu aada u caraysan yahay lama ogola inuu xukumo leanna waxaa weeye nadarkii iyo fikirkiisii iyo maskaxdiisii qeyb ka mida caradaa qaadanayso maskaxdii ma fadhiso qofku intuu caraysan yahay oo aada u caraysan yahay maskaxdiisii ma degana marka waxaa laga yaabaa meel halisa inuu xukunkii ka tuuro meel halisa inuu ku dhuftaa laga yaabaa waljuuci wa cinda aljuuc gaajada agteeda iyadana almufridi waa shardi gaajo iska dabiiciya wax ka wadi karo lagalama jeedo almufrid gaajo xaddhaafa oo maskaxdiisii mashquulin karta gaajo xaddhaafa maskaxdiisii mashquulin karta isagana lama ogola inuu xilligaas uu garsoor uu qaado oo xukumo leannu iyadana waa sidii oo kale maskaxdii ma degana maskaxdii waxay ku mashquulsan tahay meel kale ayay jirtaa meel kale ayay jirtaa walcadashi wa cinda alcadashi almufrid sifo kasta almufridaa u jirta ee xadgudubka iyaduna oona haya haraad aad u daran ayaa haya zaa'id ah maskaxdii ma degano qof aad u ooman oo biyo raadinayo ma fadhiso maskaxdiisa wa shiddati shahwati wa cinda shiddati shahwati iyo shahwada daraashadeeda agteeda waa waxyaalaha duruufaha qofka kicinaya o dhanaa la diidan yahay shahwo zaa'idaa haysa oo xaaskiisii iyo haweentiisii u baahan yahay oo shahwo ziyaada haysa oo mufrida iyaduna xadgudub ah ma fadhiso maskaxdiisii qof iyaduna shahwo zaa'id ay hayso marka waa inuu xaajadiisa soo guto oo haddii gaajo ay hayso wax soo cuno hadduu ooman yahay biyo uu soo cabo haddii uu caraysan yahay carada uu iska soo baabi'iyo markaa kabacdi xafiiska uu yimaado walxusni iyo murugada almufridi wey sifaadkan oo dhan murugo oo xaddhaafa aada u murugaysan yahay kurbaa hayse xaddhaafa maskaxdii ma fadhiso walfaraxi iyo faraxii agtiisii faraxaasoo almufridi ee xadgudubka ahaa almufridi kulligood waa u wada taallaa dhammaan waa farax xaddhaafa wey isaguna qofka itizaankiisa iyo tawaasunkii deganaashiyuu ka bixina wax walbuu xaddhaaf noqda ma fiicna ha wanaagsanaan ama ha xumaadan wax walba haddii xaddaaf noqdaan ma wanaagsana farxaddii nafteedii waa wax wanaagsan waa bishaaro iyo khayr laakiin haddii xadka ka baxdo iyada nafsadeedii qofkii maxaa ka lumaya tawaasunkii iyo miisaankii miisaankii ha ka lumaya farxaddu haddii zaa'id haddii ay noqoto wa cinda almaradi iyo xanuunkii agtiisii almufrid ee xaddhaafka ahaa hergab yar iyo hadduu hayo waxyaalo fudfudud ay yihiin oo aan mashquulin karin dhib male inuu garsoorkii usoo fadhiisto laakiin jiro waxaa haysa xaddhaafaa haysa lama ogola inuu xafiiska yimaado oo garsoor sameeyo wa mudaafacati alakhbathayni labadii xuxumaa difaacoodii wa cinda mudaafacati alakhbathayni labadii xuxumaa difaacoodii agtoodana waxma xukumo labada xuxun maxaa lagala jeedaa albowl walghaa'ib waa saxaradii iyo kaadidii saxaradii iyo kaadidii uu la dagaalamayo isku celcelinaho la difaactamiyo dagaal ku hayo isku celina markaa ma fadhiisanayo garsoor uma fadhiisanayo waa inuu xaajadiisa soo guto hawshiisa iyo xaajadiisa soo dhamaystay lannahu itizaankaa ka lumaya miisaanka miisaankaa ka lumaya iyo wa cinda annucaasi lulmada agteeda lulmo waa bidaayatu noom annucaas bidaayatu noom waa hurdo bilowgeeda la yidhaha nucaas hurdaa kusoo bilbilaabanaysa oo waa gurusayaaho madaxiiyo marba jag miiskii ku garaacahay markaasu cabaar markuu joogo le waryaa waayo waxa ila joog maxaad rabta hadduu soo baraarugo wax walba war adigu yaad aheedu leey waa nin iska hurdoonayo marba iska gurusayo madaxii ku dhufanayo miiskii ku garaacayo cabaar markuu soo kaca u leeyahay maxaa i tiri intii dacwo lawado o dhan ma maqlin maxaa i tiri u leeyahay marka waa inuu xoogaa uu xaajadiisii uu soo guto uu soo seexdo washiddati alxari walbardi iyo qabowga iyo kulaylka darnaashadooda agteeda haddii aada qabow ziyaada uu jiro oo itizaankiisi iyo miisaankiisii lumin kara ama kulayl miisaankiisii lumin kara hadduu jiro iyadana qadaha lama oqolo garsoorka inuu aado wallahu subxana wa tacaala